waad mahadsan tahay soo dhaweynta aad igu soo dhaweysay meeshaan shirka aan ka qayb galay wuxuu ku saabsan yahay waa shirka ugu weyn cudurka cancerka la yidhaahdo ayuu ku saabsan yahay waa shir international ah oo bilowday maalinkii sabtiga ahaa ilaa soconahaya ilaa iyo maalinka arbacada ah oo bishu ay shanta tahay waa shir international ah oo ay kasoo qayb galaan dhammaan wadamada adduunka wadamo badan oo aan dad ka imaanin way jiraan oo ay soomaaliya kamid tahay inkastoo hadda soomaali badan aan ku arkay laakiin soomaalidaasu waa soomaali dhakhaatiir o oo ama cilmi baarayaal oo maraykanka iyo canada iyo yurub iyo meelahaas jooga wax soomaaliya ka yimaado weli lamaan kulmin shirku waa sidaas waxaa la isku weedaarsadaa aqoontii ugu dambeysay ama farsamadii ugu dambeysay ee lagu baarahayay cudurkaas waxaa lasoo bandhigaa maaragtay qalabyadii lagu baarahayay ee ugu dambeeyey waxaa lasoo bandhigaa waxaa jira wax la yidhahdo clinical trials oo kaba soo qaad markii cudur daawo loo helo oo kale daawada intaan qofka loo geynin waxaa lasoo marayaa marxalado kala duwan marxaladahaas marka waxaa la yidhahdaa clinical trials oo saddex ilaa iyo waxay leeyihiin saddex nooc oo face one face two face three baa la yidhaahdaa marka meeshii ay marahayaan siday maaragtay dadka ay ugu respond gareeyeen in maaragtay wax u qalma inay tahay oo f d a ga ay approve gareyso oo dadka la siiyo waa tahay f d a waxaan u gastay in hay-ad caafimaad ay tahay waxaad markaa nala wadaagtaa maadaama aad cilmi baare cilmigan kansarka aad adigu tahay maxaa kaa xiise geliyey kulankii aad ka qayb gashay cudurkan kansarka u wuxuu ku dhacaa ilaa iyo inta la qiyaasay sanadkii qura wuxuu ku dhacaa ilaa iyo afar iyo toban milyan in ka badan oo qof wuxuu dilaa ilaa iyo in ka badan sideed milyan oo afar iyo tobankii milyan ka mid ah sida aan hore kugu sheegayna anugu waxaan ka shaqeeyaa nooca kansarka ku dhaca prostateka kansarkuna waa cudur maaragtay ilaa iyo laba boqol oo nooc leh aniga marka khaasatan waxaan aad u xiiseeyaa oo aan ka shaqeeyaa midkii prostateka hadda aan kuu sheegay waxaa ixiise geliyey heerka maaragtay cilmi baarayaasha kala duwan ee caalamigaa ay maaragtay meesha soo bandhigeen sida daawooyin cusub oo ay keeneen clinical trials ay meesha keeneen oo meeshii ay marayso iyo maaragtay wixii lamid ah iyo weliba waxyaalo hor leh oo aan horey loo ogeyn oo laga helay cudurkaas isaga ah oo sababi kara inuu cudurku qofka ku dhaco waxyaalahaas waxaa la yidhahda waa genetic defects baa la yidhaahdaa oo maaragtay qofka waa jiinkiisa maaragtay siduu u samaysan yahay marka waxyaalahaas waxay ka mid ahayn waxyaalihii cajiibgeliyey waxaa kale oo actually cajiibgeliyey waxaa jirta inaad la socotaan aan rajaynahayo waxaa hadda la isticmaalaa oo research lagu hayaa in waxa la yidhahdo immunotherapy immunotherapy marka waxaa waaye qofka difaacidda jirkiisa ayaa maaragtay kor loo qaadaa oo waxaa la isticmaalaa immune systemkiisa trial baa jiray oo ilaa iyo muddo socday oo hadda very promising ah marka kuwaas waxay ka mid ahaayeen waxyaalihii maaragtay iyo xiisegeliyey waa gartay tijaabo baa socday oo imiinka systemka qofka kor loogu qaadayay oo meel fiican maraya waxaad tusaale naga siisaa iyo faahfaahin maadaama cudurkan iyo cudur aysan aqoon badan soomaalida u lahayn uu yahay waxyaabaha aad tiri way cajabiyeen oo ku xiise geliyey faahfaahin dheeri aa naga sii marka tusaale haddaan usoo qaato aniga meesha fieldkayga oo prostate cancer sida aan la socno waxaa waaye prostate cancerka waxa wuxuu la mid yahay cudur oo genetical disease baa loo fiiriyaa inuu yahay dhaxal ah cudur la iska dhaxali karo laakiin dhaxalkaasi macnaha wuxuu ku dhici karaa hidasidaha laakiin waxa la yidhaahdo sporadic genetic mutations or defects baa inta badan keena inkasta oo ay jiraan maaragtay dad haddii kaba soo qaad faamilkaaga oo kale ahaa uu ku dhaco jaaniska qofka ninkaas uu ku dhacahayo cudurkaasna kor buu u kacahayaa taas waxay ku muujinaysaa inay jirto wax oo layska dhaxlay inay jiraan laakiin weli si fiican uma naqaano inta badan waxaa jira sporadic waa waxa la yidhahdo oo si caadiya isaga dhaca oo macnaha aan faamilkaaga lagu trace gareyn jirin laakiin genes geneticskaaga ku dhacay tusaale gene boqolkiiba toddobaatan nimanka cudurka prostate cancerka qaba ku dhaca oo mutation ah ayaa maaragtay aan aad iyo aada u xuseeyey genekaas isaga ah wuxuu sababaa hadduu mutation ku dhaco mutationka ku dhacahay waxaa waaye ama wuu go-ahayaa markaasuu isku kabmahayaa macnaha cromosomkii ama hidasidihii meesha uu ku yaalay genkiiba inta go-do bay isku soo gaabanaysaa marka sidii caadiga ahayd si ka duwan buu noqona hadduusan awal uu shaqaynin waxaa laga yaabaa inuu hadda shaqeeyo oo protein cusub uu sameeyo proteinkaasna markaas uu cudurka ama socodsiiyo ama khatar ka dhigo tusaale haddaan kuusoo qaatay cudurka prostateka waa cudur horta tiib buu maaragtay u socdaa oo macnaha cudur markuu kugu dhaco isla markiiba dadka dila ma aha laakiin boqolkiiba about toban meelahaas camal waxaa waaye markuu ku dhaco isla markiiba horey ka dhintaan lama yaqaano sababta maaragtay kuwaasi ay saas degdegta ugu dhacday kuwa kalena ay ilaa iyo muddo la noolaan karaan waxaa laga yaabaa intuu cudurka ku dhaco ay wax kale u dhintaan oo uusan cudurkaanba dilin marka waxaa la ogaaday hadda noocaas jiinka ah inuu actually uu ka mid yahay waxyaalaha degdegsiiya in qofku uu cudurka markaan uu ku dhaco uu maaragtay si dhaqsaa ugu dhiman karo marka waxyaalaha aan maaragtay u raadinayna daawooyinka ayay ka mid tahay dhowr daawo oo meesha la keenay baan aada ii xiisa geliyey oo maaragtay ay saddex group oo kala duwan ay keeneen group wuxuu ka wuxuu ka yimid europe group wuxuu ka yimid meesha la yidhaahdo michigan group kalena waxay ka yimaadeen zoonaha aan degannahay waa laba maraykan ka yimid iyo mid yurub ka yimid waa tahay waxaad adiga laftirkaaga soo bandhigtay cilmi baaristii aada waday meesha ay wax ku marayaan bal iyadana wax nagala wadaag waad mahadsan tahay marka aniga cilmi baaridda aan samaynahayo waxaa waaye sida aan daawo uga heli lahaa nooc ka mid a prostate cancerkaas waaye sida aad la socotidba waxaa waaye kaba soo qaad laba qof oo hal meel inta soo wada galay midna uu hargab ku dhacay midna uusan ku dhicin baad arkaysaa ad arkaysaa laba qof oo maaragtay isku cudur uu ku dhacay haddii daawo la siiyana uu mid fiicnaanayo kii kalena uusan waxba u tarayn hadduu kii saddexaad qof saddexaad u qabayna waxaa laga yaabaa inuu uga sii daray marka waxyaalaha aan baaro waxaa ka mid a sababta ay ku dhacday in maaragtay cudurkaanu uu si kala duwan dadka ugu dhaco maxaa sababay taas waxaa mas-uul ka noqon karta genetic build upkii aan kow kuu sheegahayay oo waxaa waaye sida dadku ay uu ilaahay u sameeyey baa kala duwan oo waxa waaye wax walba waxaa mas-uulka waxa la yidhahda genes geneska waxay sameeyaan proteins proteinskana waxay sameeyaan shaqadii caadiga ahayd oo jirka aan qabanayna ama hadday normal noqon lahayd oo kaba soo qaad ay hilib noqon lahayd maqaar noqon lahayd xitaa hadalkaaga ay noqon lahayd ama gacan aad kor u qaadi log wax walba proteinkaas baa keena marka proteinkaas isaga a defectiga ku dhacday baan baaritaan ku sameeyaa waxaan sameynaa wax la yidhaahdo whole genome sequencing qof cancerka qabay baa noo imaanahaya waxaan samaynayna wax alla yar waxa jiinkiisa ah baan fiirinaynaa marka sequencing wax la yidhahdan ku sameynaa oo macnaheedu ay tahay mid kasta oo jiinkiisa ka mid aha siduu yahay baan ogaanaynaa waxaan arkaynaa markaas waxa ka halaysan intaasoo qof markaan isku barbar dhigno waxaan ogaanaynaa daawadan aan siino dadka ku fiicnaan intii aad iska siin lahayd hal daawo oo maaragtay qof walba markaad siisid ama aysan waxba u tarayn ama ay ku xumaan lahayd haddaad ogaatid waxa ka hadlaysan qofkan waxaa laga yaabaa marka daawadaas iyadaha inay qofka waxa goonida ahaa qaba ay si fiican wax ugu tarto marka aniga hadda waxaasaan sameeya macanaa shaqada aan qabto waa shaqadaas weli waxaan hadda samaynay daawo noo maraysa waxa la yidhahdo preclinical evaluation waxaan waxaad kasoo bilaabaysa unugyadii oo cudurka qabay ama petri dish ama dhaladii lagu karinahay dhala tijaabadii macnaha waxaas baan yaad kasoo bilaabaysaa haddaad aragtay inay shaqaynaysa markaas waxaad ugudbinaysaa xayawaan baad ugudbinaysaa xayawaanka markay kasoo gudubto hadday ku shaqayso waxaad usoo gudbinaysaa dadka markaas waa marka aan sheegahaya clinical trialsku markaasay bilaabmayaan marka daawo aan soo helay oo aan sameeyey oo ku saabsan hal nooc oo defect oo prostate cancerkaas laga helo ilaa iyo toddobaatan iyadana boqol kiiba toddobaatana waxaan soo maraynaa hadeertan heerkii koowaad oo waxaan bilownay clinical trialka ahaa macnaha hadda waxayna tusaysa fiican bayna oo ilaa iyo hadda wixii aan ku tijaabinay si fiican bay maaragtay ugu shaqaysa gebagabadii waxaad warbixin naga siisaa wixii aad ka og tahay cudurkan kansarka iyo xaaladda soomaaliya xaaladda soomaaliya waa xaalad aada u cakiran sababtoo ah waxaa weeye wax allayaaliya wixii ku saabsan cudur hebel wax researcha lagu sameeyey oo inaba ha yaraatay aad helaysid ma laha markaan hadda baaro oo aan fiiriyo what is the maaragtay incidence of prostate cancer in maaragtay soomaaliya waxaa iisoo baxaysaa no data available aad helaysaa wax wax warbixina oo laga haya ma jirto markaad baaris ku samayso hadda cudurada ugu badan oo badanaa wax information aad ka helaysid waxaa ka mid a waxaa ugu badan ugu dhow kuwa maaragtay cudurada faafa oo badanaa kuwaasna ay hay-adaha maaragtay united nationka ay soo diyaariyaan taasna waxay waxaa la yidhaahda ma reportiga could be very biased macnaheedu waxaa waaye waxaa laga yaabaa inaysan matelin dadka guud oo ay just matasho meel keliya oo markaas lagu sameeyey research xaaladaas niyaho aad bay maaragtay soomaaliya haddaan nahay aan maaragtay weli uga hooseynaa uga dambeynaa hadda sidaan la socdo waxaa jira rag badan oo dhakhaatiir aha oo fiican oo maaragtay aqoon leh oo anan aniga xitaa personally aan garanayo oo waddankii ku noqday kudos to them saan saad la socotid waxaan rajaynayaa inay bilaabi doonaan maaragtay inay aruuriyaan informationkaas oo wixii hadda kadib wax walba inaan hadda eber kasoo bilown waayo soomaaliya markii la yidhaahdo ama hebel khaasatan markii la yidhaahdo cancer dad badan baa ii sheegay waxay yidhaahdaan every day maaragtay waxaan aragnaa prostate cancer patient baan yaan aragnaa calaamaha lagu garto cudurka waxaa ka mid ah kaadidaa kugu dhegaysa dhiig baa kaa imaanahaya waxaa way ku xanuunjinaysaa waxyaalaha noocaas oo kale laakiin waa inaad kala garan kartid ma waxaa keena inflammation miya waxaa keena qanjirka oo iska weynaado oo waxaa la yidhahdaa p p h mise cancer waaye marka informationkaas oo dhan waxaa waaye dad badan oo calaamadahaas qabaad arkaysaa laakiin aadan garan karin wixii sababay alaab la isticmaali jiray oo diagnostica prostate cancerka lagu samayn jiro p s l la yidhaahdo tibdaro haddii inflammation aa qabtid ama p p h kaas aa qabtid ama wax kale oo even xitaa maaragta some stress waxaa laga yaabaa inay maara t s gaas ay kor u kacdo marka hadda maraykanka waxaa soo jeediyay inaan bixitaan la isticmaalin oo aan maaragta loo isticmaalin in lagu diagnose gareeyo prostate cancer marka aniga hadda ma garanayo xaaladda soomaaliya meeshay marayso